dowladda norway oo ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee dagaalka kula jira muslimiinta ayaa waxa ay xukun adag ku riday laba gabdhood oo soomaali ah oo isla dhashay xukuumadda norway ayaa labadan gabdhood ee walaalaha ah waxa ay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin waxa ay ugu yeeraan ururada argagixisada ah waxa ayna da-doodu kala tahay labaatan iyo toddoba jir iyo soddon iyo kow jir muddo afar sano ah ayaa lagu xukumay gabadha weyn halka walaasheedana lagu riday xabsi dhan laba sano waxa ayna iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyey dowladaha reer galbeedka ayaa marar badan waxa ay sidan oo kale xukumo adag ugu rideen dad muslimiin ah kuwaas oo ay eed uga dhigeen ka mid ahaanshaha waxa ay ugu yeeraan ururada argagixisada balse ujeeddada dhabta ay tahay dagaalka ay kula jiraan muslimiinta maraykanka ayaa kaalinta koowaad kaga jira dowladaha reer galbeedka ah ee dhibaatada ba-an ku haya dadka muslimiinta ah waxaana xabsiyada dowladdan ku xihan muslimiin badan oo ay xukuumadda washington u geysato tacdiib daran